alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin slى اllahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi waصaxbih slama tasliima kaiira waxaynu ku dhex jiray ikhwaani kitaabkii riyaad الsaalixiin baabu fadli qiyaami اleyl qaala wacan ibni mascuudi radia allahu canhu waxaa laga wariyay ibnu mascuud qaala annahu qaala inuu yidhi dukira waxaa lagu soo hadal qaaday cinda nabiyi nebiga agtiisa sala allahu calayhi wasalama rajulunin ninkaasoo naama seexday leylatan habeen xataa asbaxa ilaa uu ka waaberiisanayay buu iska hurday oo habeenkii wax salaada uma kicin qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi daaka kaasi rajulu nin weey baala shayطaanu shayطaan uu ku kaaje fii udunayhi labadiisa dhagood aw qaala ama wuxuu ihi fii udunihi dhegtiisa ayuu ku kaajay mutafaqu calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani mid baa ka horeeya qaala wacan cabdillaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaa cabd allah cabdillaahi ow laa takun ha noqon mila fulaanun he mila fulaanin hebel oo kale ha noqon kaana yaquumu leyla habeenkii buu kici jiray macnii wax ka mida sida riwaayadda bukhaariguba tilmaamayso kaana yaquumu min alleyl fataraka qiyaama alleyl qiyaamuleylkii buu ka tegey markaa qofkaa intuu qiyaamuleylka la iman jiray dabadeetana ka tegay ha la mid noqon ama ha noqdo qof mucayanahoo magiciisa aan la sheegin iyadoo la asturayo ama ha noqdo qof kasta oo xaaladdaa ku sifoobe eh sidaasi ha noqon baa rasuulku leeyahi sala allahu calayhi wasalam xadiidkanna horeynu usoo maray waxaanuu inoo tilmaamayaa qofku salaatuleysha intii uu la iman jiray khayrka kalena waa la mid eh dabadeed inuu jaro uu ka tagaa ma fiicna wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala dukira cinda nabiyi nabiga agtiisa lagu sheegay sala allahu calayhi wasalam oo lagu soo hadal qaaday rajulu naama leylatan xataa asbaxa qaala wuxuu dabadeeta yidhi daaka kaasi rajulu nin weeye baala shayطaanu fii udunayhi shaydaan labada dhagood kaga kaajay aw qaala ama wuxuu ihi fii udunihi buu ku kaajiyey muttafaqu calayh xadiidkanina ikhwaani wuxuu tilmaamayaa waktiga shaydaanku markaa uu qofka ku kaajayaa waa marka uu iska hurdown ilaa waagu u berayo ka laakiin intaanu waagu beriyin kaca ee tukada shaydaanku ku kaaji maayo sidaa awgeed baa qiyaamu leyli xirsun min ashayطaan salaadan habeenkii ee salaatuleysha laydhaa in lala yimaadaa shaydaanka ayaa qofka ilaahay jalla wacalaa kaga ilaalinaya iyo inuu ku ciyaaro iyo inuu dhibo waay lamana odhan karo kaadida markaa shaydaanku waa sidee iyo maxaa loo arki waayey iyo waxyaabaha noocaasa lama odhan karayo sidaasaa lagu rumaynayaa kaadidaa shaydaanku ku kaajayaana waa xaqiiqo laakiin shardi maaha innagu inaynu aragnaa waayo waa wax innaga inaga duwan weeye waxaana sharaxa ibnu callaanku uu ku sheegayaa oo wadaad uu ka soo rarayaa inuu yihi waxaan arkay nin arrintaa beenin jiray oo odhan jiray waxaas macquul maaha ama macni ma jiro inuu shaydaan qof bini aadama dhegta kaga kaajo dabeetana subxii dambuu soo kacay buu yihi isaga oo dhegihiisa waxa weeye kaadidu ay hooreyso ma garata iyadoo kaadidu ay hooreyso ay ka muuqato ayuu subxii dambe soo kacay buu yihi ka calaa kulli xaal sidaa rasuulku inoogu sheegay sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu rumaynayaa si aanu shaydaanku kuugu kaajina waa inaad ilaahay caabudood habeenkii wax ka mida kacdo wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala yacqidu shayطaanu shaydaanku wuxuu ku guntaa calaa qaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa qadaadkiisa idaa huwa naama marka uu seexdo halaaa cuqadin saddex guntiimo ayuu guntaa yadribu waxaan u saaraa calaa kulli cuqdatin guntin kaste calayka leylun طawiilu farqud calayka ay baqiya calayka waxaa kuu hadhay leylun habeen habeenkaasoo tawiilun dheere farqud iska seexo wain istayqada hadduu qofku baraarugo oo fadakara allaha tacaala ilaahay u xuso ama subxaan allah ha idhaahdo ama alxamdu lilah ha idhaahdo ama laa ilaaha ila allah ha idhaahdo ama allahu akbar ha idhaahdo dikri unbaa la sheegay ama qur-aanba ha akhriyo in xallat waxaa furanta cuqdatun guntin baa furantaa guntimahaa saddexdaa ka mid a fain tawada'a hadduu weysaystana inxallat cuqdatun guntan kalaa furanta fain sallaa haddii uu tukado inxallat cuqaduhu kulluha hadduu tukadana guntimihii way wada furmayaan oo tii saddexaad ee ku hadhayna way furmaysaa saasay ku wada furmeen fa asbaxa wuxuu waa beriisanaya nashiitan isagoo firinfircoon oo tayiba nafsi naftiisu ay wanaagsan tahay oo ay niyad fiican tahay oo ay faraxsan tahay wa ilaa haddii kale oo aanu salaada subax u kicin ama maaragtay haddii aanu sidaa oo la iman arrimaha daacaadkaa saddexda ah dikriga iyo weysada iyo salaadana asbaxa wuu waa beriisanayaa khabiisa nafsi iyadoo naftiisu ay xun tahay oo kaslaana uu caajisaysan yahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qaala wuxuu ihi kaafiyat ra'si aakhiruhu xaggiisa dambe weeyi xadiidkanna isagana sidaasi ayaa lagu xambaarayaa inuu shaydaanku markaa guntimahaasi dhigayo kayfiyada iyo xaqiiqadeedana ilaahay baa jala wacalaa yaqaan laakiin rasuulkaas sidaa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam waay waxaa markaa laga qaadanayaa qofku inuu ku dadaalo habeenkii markuu seexdo intuu tooso inuu la yimaado markaa waxa weeye daacaadka noocaas haddii intuu seexduu tooso u daacaadkan la yimaado guntimihii wada furmaan oo dabadeetow dib u seexdana guntimihii dib ugu soo noqon maayaan oo shaydaankii mar dambe ma gunguntayo وعن cبد اللh بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu hi أyهa الناaس dad yahw afshu سلاaمa سلاanta faafiya وأطcimu الطعاama cuntadana dadka siiyo ku quudiya وصلوu bالleyl habeenkiina tukada bالleyli ay fi الleyl والnaasu نiyaamu xaal dadku ay hurdaan تdkلuu waxaa geli doontaan جaنaةa tadkhuluu waxaa ku geli doontaan aljannata jannada bisalaami nabadgelye rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanu saxiix xadiid sugan weeye horeynu usoo mara cabdillaahi bnu salaamna waa cabdillahi bnu salaam alsraa'iili saxaabigii ka mid ahaa ahluljannaha ee jannada loogu bushaareeyey weeye hadalkanna wuxuu ka maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii ugu horreysay ee madiine rasuulku uu yimi ayaa hadalladii ugu horreeya dadka dhagahooda uu maqashiiyo ayaa ereyadan qiimaha badani ay ahaayeen shaahidku imika wasalluu bileyli wannaasu niyaam weeyi dadku habeenkii had iyo jeer waa waqtu raaxa weeye dadku way iska hurdaan waa la yska quurinayaa qofka hurdadaa macaan intuu ka boodo dabadeetana istaagaya ee tukanaya wakhti mada cibaado kusoo jeedayaa wakhti ka mida habeenkii waa qof waxa weeyaan khayr badan leh وعn أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أفضل الصياaم soomkan ugu fadli badani bacda رamadاana رamadاan dabadeed شhهر الlahi المحaرم weeyi waa bisha ilaah ee محaرم وأفضل الصلاaةi صaلاatan ugu fadli badanina baعda الفarيضaةi فarيidada dabadeed صلاaة الleyl weeye rawaahu mسلم shahru llaahi almuxaram waa bishaa muxaram la ydhaah ilaahayna waxaa loogu idaafeeyey oo shahrullaahi loo yidhi litashriif sida naaqatullaahi iyo beytullaahi iyo loo yidhaahdo ayaa markaa shahrullaahina loo yidhi bishaa soomka lala yimaado ee iska mutlaqa ahi waxa weeye waa soomka ugu fadli badan marka ramadaanta aan maaragtay aan laga yimaado kadalika salaadaha sunnaha ana waxaa ugu fadli badan salaatuleysh qiimaha ay leedahay iyo inaana dhayarsan karin oo ay tahay qofka muslimku inuu aada iyo aada ugu dadaalo ayaa laga qaadanaya wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi salaatuleyli salaada habeenkii mathnaa mathnaa laba laba weeyi laba laba ragcadood baa la tukanayaa kolba laba kolba laba saasaa lagu wadaya fa idaa khifta marka aada ka baqataa subxa subaxa fa awtir ku witriyaysta bi- ku witriyayso biwaaxidatin hal ragcado ku witriyayso muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka waxaa laga qaadanayaa salaada habeenkii sida loo tukanayaa inay sidaa tahay kolba labaa la tukanaya kolba labaa la tukanaya kolba labaa la tukanaya marka dambena ragcad baa lagu witriyeysanaya ragcad wax ka badan inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ku witriyeystay oo hal jeer oo qura uu salaamo naqsadayna iyaduna way sugan tahay Ee, riwaayad baa sheegaysa kale oo saxiixeynka aan ku jirin salaatu leyli waannahaar salaada habeenkii iyo ta maalintiiba waa laba laba waaya laakiin annahaar riwaayaddaa sheegaysaa waxay ahlulcilmiga badidoodu yidhaahdeen waa shaad inkastoo qaar quweeyeen wa canhu ay wa can ibni cumara qaala wuxuu ihi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yusallii mid tukada min alleyli habeenkii min alleyli ay fi leyli habeenka dhexdiisa wuxuu tukan jiray mathnaa mathnaa laba laba ayuu tukan jiray laba laba ragcadood buu tukan jiray kolba intuu laba tukadu ka bixi jiray haddana laba haddana laba saas oo kale wa yuutiru wuxuu ku witriyeysan jiray birakcatin rakcad ayuu ku witriyeysan jiray marka xadiidka kaa horena waa qowlkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku qowl ahaan buu arrinkaa u sheegay ummaddiisa ugu sheegay kan dambana waa ficil oo waa ficilkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaa siduu rasuulku dadka u sheegay buu isaguna samaynaya weeye wa can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yuftiru min ashahri bishii wuu afuri jiray yuftiru mid ah mid afura ayuu ahaa min ashahri bisha wax ka mida ayuu afuri jiray xataa nadunna ilaa aanu u malayno allaa yasuuma minhu inaanu waxba ka soomahayn wayasuumu waanu soomi jiray xataa nadunna ilaa aanu u malayno allaa yafturu allaa yaftura minhu shay-an inaanu waxba ka afurahayn wa kaana shanigu wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa ay shanu arrinku wuxuu ahaa laa tashaau mid aana doonin an taraahu inaad aragta rasuulka min alleyli habeenkii musalliyan isagoo tukanaya ilaa ra'aytahu waad arkaysa hadaad doonto habeenkii rasuulku isagoo tukanaya inaad aragto isagoo tukanaya waad arkaysa walaa naa'iman isagoo hurda inaad doonta waxa weeye aragtana maad doonahayn ilaa ra'aytahu waad arkaysa hadaad doonto habeenkii isagoo hurda inaad aragtana waad arkaysa weeye rawaahu lbukhaariyu wa muslim taa macnaheedu waxa weeyaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam habeenkii qeyb gaarahun ma tukan jirin habeenkii mararka qaar xagga horeu tukan jiray mararka qaar xagga dhexduu tukan jiray mararka qaar xagga dambe iyadoo axaadiidtu ay faadinayso xagga dambe inuu u bannaan jiray saasoo kale bisha xagga hore ama dhexdiisa ama xagga dambe oo qura kama soomi jirine marna bisha xagga horeu ka soomi jiray mar dhexdeeduu soomi jiray mar xagga dambe ayuu he ka soomi jiray sidaa awgeed baa qofka doono bishii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu arko isagoo sooman wuu arki jiray isagoo afuran qofka doona inuu arkana wuu arki jiray habeenkiina saasoo kale waxaanuu rasuulku ku dhaqmi jiray sala allahu calayhi wasalama sidii saxaabada uu sheegayay cabdillahi bnu camr bnu caasiyo naftaadu xaq bay kugu leedahay helkaaguna xaq buu kugu leeyahay ilaahayna xaq buu kugu leeyahay faacti kula dii xaqin xaqah cid walba xaqeeda sii marka maalmaha soomkoodu sunnahayo badhna soom badhna iska afur habeenkii badhna seexo badhna waxa weeye tuko soo ma aragtid mana samayn jirin rasuulku sala allahu calayhi wasalama inuu wakhtiga oo dhan soomo oo bisha rabadaan mooyaane bilaha kale uu soon dhammaanteed ku dhammeeyo ma dhici jirin wakadaalika habeenkii oo dhan inuu ku soo jeedo markaa salaad oo giddi habeenkii uu salaad ku soo wada jeedana ma dhici jirin marka laga tago rabadaan tobankeeda dambe uu noolan jiray cibaadada iyo salaada iyo dikriga ilaahay uu ku noolan jiray mooyaane وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها يصلي متكدا إحدى عشرة ركعة كوبية تمرق عضاد أيوتو كنشري تعني وحي يجد في الليل هبينك نحديث كوبية تمرق عضاد بوتو كنشري يسجد وان سجود جرا سجدة سجودا من ذلك صلاة سكم قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية qadarka iyo wakhtiga uu midkiin konton aayadood akhriyaayo ayuu sujuudsanaan jiray oo inta midkiin konton aayadood uu akhriyaayo in leeg buu sujuudsanaan jiray qabla an yarfaca ra'sahu intaanu madaxiisa kor u qaadin sujuuddiisu inay aada u dheerayd baa halkaa laga qaadanaya oo sujuud dheeruu la imanayay wayarkacu wuxuu rukuuci jiray wuxuu tukan jiray ragcatayni laba ragacdood qabla salaati alfajri salaada subax horteedna laba ragcadood buu tukan jiray waa sunnatulfajrigii uma yadajicu dabadeeta wuxuu u jiibsan jiray calaa shiqihi laymani dhinaciisa midig xataa yaatiyahu ilaa uu uga yimaado almunaadi mu'adinku ilaa uu uga yimaado lisalaati salaada darteed uu ugu yimaado si uu macni u ogeysiiyo inay timo dadkana yimaadee soo urureen rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey bukhaari ayaa wariyey waxaa markaa uu tilmaamayaa xadiidkani rasuulku sala allahu calayhi wasalam salaatuleyshiisu koob iyo tobanka ragcadood inay ahayd oo taagnideeda iyo rukuucdeeda iyo sujuuddeeda iyo dhammaan ay aada iyo aada u wada dheer yihiin oo qurux badan wa canhaa wa can caaishata waxaa laga wariyey qaalat inay tidhi maa kaana rasuulullahi rasuulka ilaahay ma ahayn sala allahu calayhi wasalama yaziidu mid ka ziyaadiya fii ramadaana ramadaan iyo walaa fii kayrihi kayrkii toona yani bilaha kale calaa ixdaa casharata rakca koob iyo toban ragcadood kamuu ziyaadin jirin waay waxaanay markaa hadalkan tidhi caaisha umi lmu'miniina radia allahu canha iyadoo ka jawaabaysa su-aashii uu weydiiyey abu salama ibnu cabdiraxmaan oo wuxuu weydiiyey salaada rasuulku sidee bay ahayd sala allahu calayhi wasalama fii ramadaan wakhtiga ramadaanta kolkaasay sidan ku jawaabtay yusallii wuxuu tukan jiray arbacan afar buu tukan jiray ragcadood falaa tas'al ha waraysanin can xusnihinna quruxdooda iyo wa tuulihinna dherarkooda ha waraysan ha waraysan aad bay u dhaadheeraayeen oo u qurux badnaayeen uma yusalli haddana wuxuu tukan jiray arbacan afar ragcadood buu tukan jiray falaa tasal ha waraysanin oo hay weydiin can xusnihina wa tuulihina uma yusalli alaaan saddex buu haddana tukan jiray waqultu waxaan ku idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow atanaamu miyaad seexanaysaa qabla an tuutira intaanaad utiriyaysan faqaala wuxuu ihi yaa caaishatu caaishaay ina caynaya labadayda indhoo tanaamaani way seexdaan walaa yanaamu qalbii laakiin qalbigayguma seexdo saddex masaleynu xadiidkan baraarujinaynaa masalada koowaad waxay tahay waxay umilmu'miniina sheegtay koob iyo tobanka ragcadood inuu rasuulku ku gaabsan jiray sala allahu calayhi wasalam riwaayado kalaa jiro oo saddex iyo toban sheegay see laysu waafajinaya waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen riwaayaadka sheegaya saddex iyo toban ama waxay ku dareen labada ragcadood ee fudfudud ee rasuulku sala allahu calayhi wasalama salaatuleysha uu ku furfuran jiray sida axaadiidta aynu ku arki doonno ama waxay ku tiriyeen labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya sunnaha ah ee sunnatulfajriga ah soo ma aragtaan marka ama labadaasi ama labadaa waxaa kaloo iyaduna sugan oo soo aroortay oo duruq kala duwan ku soo aroortay rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo witriyaystay inuu haddana laba ragcadood oo kale iska tukan jiray mararka qaar ayaa soo aroortoo sugan soo ma aragtid sidaa awgeed baa xadiidkii aynu soo marray salaadiina habeenkii halka u dambaysa ka yaala witri yani amarkaa waxaa lagu is lagu xambaaraya lilistixbaab sidaynu soo maro taasi waa taa riwaayaadka saasaa laysku waafajinaya masalada labaad waxay tahay markay caaisha tidhi yusallii arbacan uma yusallii arbacan macnuhuma waxa weeyaan afar buu israacin jiray oo afar ragcadood intuu israaciyuunbuu hal mar salaamo naqsan jiray haddana afar kaleu israaciya hal mar buu salaamo naqsan jiray macnuhuma saasa way ixtimaali kartaa wallahu aclam laakiin sida daahirka ah xadiidkaa ibnu cumar iyo kadalika axaadiid kaleba waxaa ku soo aroortay inuu rasuulku yihi salaatu leyli mahna mahna ficil ahaana rasuulku wuxuu tukan jiray mahna mahna soo ma marka axaadiidta in lagu fasiraad moodaa inay fiican tahay oo la yidhaahdo afartanay leedahay wuu tukan jiray uma jeeda hal atixiya-aad buu markaa ku tukan jiray waxay u jeedaa wallaahu aclam oo macnuhu yahay afar buu tukan jiray kolkaasuu yaro nasan jiray ma fahante wuu yar kaadin jiray afar dee laba laba buu tukan jiro suu yaro nasan jiray haddana afar kale oo laba labaa buu tukan jiro kolkaasuu yar nasan jiray haddana wuu itriyeysan jiray soo ma aragtid waayahay iyadoo xadiidkaa xadiidtaa hore macnihii iyadu maaragtay caddaysay iyadoo xadiidtaasi lagu fasiraayo masalada kale waxay tahay ee saddexaad aynu baraarujinaynaa rasuulka sala allahu alayhi wasalama indhihiisaa seexan jiray ee qalbigiisuma seexan jirin ambiyada kale iyo rususha kalena la mid bay ahaayeen sida xadiidkii anas ee saxiixaba kusoo aroortay marka waxay ka mid ahayd khasaa'ista ambiyada ilaahay uu siiye arrintani iyadoo taasa haddana mar waxaa dhacday rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabadu iyagoo safar ku jira salaad subax inay ka seexdeen oo intay salaad subax ka yaro hor jiifsadeen bay dabadeetana tooseenun mar alle markay cadceedu soo baxday marka xadiidkaasi iyo kan see laysu waafajinaya haddii la ydhaha ka war laba jawaaboodba way sheegayaan ahlulcilmiguoo jawaabta koowaad waa in la idhaahdo rasuulka sala allahu alayhi wasalam ishiisaa seexan jirtay qalbigiisu ma seexan jirin cadceeddan soo baxaysiiyo waagan dilaacayaana waa arrin ku tacalluqa isha oo isha aragta ee qalbigu ma arko soo ma aragtid marka sidaasay salaadaa subax uga tagtay oo dee ishii arki layd inuu waagi dilaacay iyo in cadceedu soo baxdiiyo baa gamaaday dee safar iyo dhib iyo maaragtay tacab iyo daalla waa lugu jira jawaab labaad waxay tahay maya ee rasuulka sala allahu alayhi wasalam mararka qaar baa qalbigiisuna seexan jiray mararna ma seexan jirin markani mar qalbigiisu uu hurday bay ku beeganta laakiin almuctamad waa ta hore wallahu aclam qaala wa canhaa can caaishata ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yanaamu mid seexda ayuu ahaa awala leyli habeenka qeybtiisa hore wuu seexan jiray wayaquumu aakhirahu xaggiisa dambuu kici jiro fa yusallii uu tukan jiray marka sida badan bay ahayd baa laga ayaa lagu xambaaraya mararka qaar xagga horeu ka tukan jiray mar dhexda mar xagga dambe wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala sallaytu maca anabiy nabiga maciisaan tukaday sala allahu alayhi wasalama leylatan habeen oo rasuulka ayaan ku xidhay salaatuleyshana mararka qaar waa la ysku xidhan karaa oo jamac saxaabada ka mida baa wariyey inay rasuulka ku xidheen sala allahu alayhi wasalam ibnu mascuud waa kan sheegaya inuu ku xidhay xudayfa sheegay ibnu cabaas waa kii sheegay isagoo yar habeenku rasuulka la seexday sala allahu alayh wasalam inuu salaadii ku xidhay salaatuleyshii soo ma aragtid waay falam yazal kama suulin rasuulku sala allahu alayhi wasalama qaa'iman inuu taagnaado xataa hamamtu ilaa aan ku hamiyey biamri saw-in arin xun ilaa aan ku hamiyey qiila waxaa la yidhi maa hamamta oo maxaad ku hamiday qaala wuxuu idhi hamamtu waxaan ku hamiyey an ajlisa inaan fadhiisto oo wa adacahu aan ka tago macnihii salaada aan ka goosto mutafaq calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka saddexdaa masaleba waa laga qaadanayaa mararka qaar salaada salaatuleysha in jamac lagu tukan karo iyo salaada rasuulka sala allahu calayhi wasalam siday u dheerayd oo salaad dheer bay ahayd oo dee qiraa'ooyin dhaadheer uu akhrii jiray ilaa raggii qur-aanka macaansanaya raggii ragaha ee iyaguba markaa cibaadada badnaa ay sidaa ku hamiyeen ta kale ibnu mascuud rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu ka goosto oo isagoo salaadaan dhammaysan uu ka goosta ayuu arrin xun ku sheegaya soo ma aragtid marka waan ku hamiyey buu i laakiin may dhicin waxaana bacda ay ku xambaareen macnii salaadaba inaan jaroon halkaa ku joojiyo salaada ah laakiin waxaad mooddaa sida ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen inay ka fiican tahay maya inaan dee niyoodo inaan maaragtay ka goostay salaaddii oo anigu aan sidayda u dhammaystirto oo mid tiisaa ka yar gaaban aan maaragtay iska tukado oon iska dhammaystirto sidaa inuu macnuhu yahay oo sidaa ujeeda ayaa daahira wallahu aclam wa can xudayfata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi sallaytu waxaan tukaday maca nabiyi nabiga la jirkiisa sala allahu alayhi wasalama daata leylatin habeen habeen baa rasuulka la tukaday faftataxa wuxuu furfurtaa albaqarata suurat lbaqara ayuu furfurtu bilowday macnuhu waxa weeye faatixada dabadeed markuu faatixadii akhriyey ayuu dabadeetana suurat lbaqara bilaabay oo faatixada muxuu sheegi waayey dee qofka loo sheegaya ama loo warramaya uu iska garanaya dadku inaan salaada suuradduin laga bilaabayna faatixada horta la horraysiinaayo waa mid iska macluumahoo qof waliba uu yaqaano faqultu waxaan is idhi buuhi yarkacu wuxuu ku rukuucayaa cinda almi'ati boqol aayadood markuu akhriyo uma dabadeetana madaa uu socdo wuu sii wadoo boqolkiiba uu dhaafo faqultu waxaan is idhi yusallii biha fii ragcatin ragcad buu ku tukanayaa famadaa wuu socday faqultu waxaan is idhi yarkacu biha ee yusalli biha wuu ku tukanayaayo labadii ragcadood buu u kala qaybinayaa haddii allaba kuu roon yahay suurat lbaqara waaya marka markii hore waxaan is idhi boqol aayadood buu ku joogsanayaa wuu dhaafay waxaan is idhi haddana ragcad buu ku tukan doonaa wuu sii waday oo qur-aan fa suuraddii in badan oo ka mida badideedii buu akhriyey waxaan is idhi haddana maya eh labada ragcadood ayuu u kala qaybinayaayo intuu dhadhoweeyo uu ragcad ku tukada ayuu haddana kici doonaayo inta u hadha ayuu ragcadda labaad ku dhammaystiri doonaa sidaasaan is idhi uma اftataxa dabadeetana wuxuu haddana furfurtay oo uu bilaabay annisaaa suuraة الnisaa faqara'aha wuu akhriyay uma اftataxa aala cimraana aala cimraan buu haddana bilaabay waqara'aha yaqara wuu akhriyaya mutarasilan ay mutaratilan xaalo uu tartiilinayuu kala dhigdhigayo oo muuda dejinayna si qurux badan oo maaragtay tartiila sidii ilaahay faray waratil ilqur'aana tartiila buu akhriyay idaa mara markuu soo maro biaayatin aayad markuu soo maro aayaddaasoo fiihaa ay ku sugan yahay tasbiixun tasbiix sabaxa wuu tasbiixsanaaye wsabixuuhu bukratan waasiilan iyo wixii la mida markuu soo maro u tasbiixsanay waidaa mara markuu soo maro bisu'aalin su-aalla sa'ala ilaahay buu weydiisanayay jala wacala sida was'al allaha min fadlihi oo kale iyo markuu soo maro ilaahay buu waxaa weydiisanayay waidaa mara markuu soo maro bitacawudin ha tacawud markuu soo maro yani meel sheegaysa ilaahay jala wacalaa in la magan galana tacawada ilaahay buu jala wacalaa magan galay uma rakaca dabadeetana wuu rukuucay fajacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu yidhaahdo subxaana rabiya alcaiim fa kaana wuxuu ahaa rukuucuhu rukuucdiisu naxwa min qiyaamihi taagnaantiisii wax la mida bay ahayd oo intii uu taagnaa ee intaasoo suurada akhriyayey dhowrkaa jis in la mida ama ku dhowu haddana rukuucsana uma qaala haddana wuxuu ihi samica allahu liman xamidahu ilaahay wuu maqlayaa waanu ajiibayaa weeye liman xamidahu cidda mahadinaysa rabbana laka alxamdu rabbiga now mahad oo dhan adaa iska leh uma qaama haddana wuu istaagay awiilan ay qiyaaman istaagis wuu istaagay awiilan dheer oo qariiban ku dhow mimaa rakaca intii uu rukuucsanaa ku dhow uma sajada dabadeetana uu sujuuday faqaala wuxuu yihi subxaana rabbiya laclaa buu yidhi fakaanat sujuuduhu sujuudiisuna waxay ahayd qariiban min qiyaamihi taagnaantiisii mid ku dhow rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey xadiidkani horuu inoogu soo maray baabu lmujaahada ayaynu ku soo maray axkaam badan oo laga qaadanayana horaynu wax uga soo sheeg sheegnay marka masalada halkan ku tacalluqdaa waa rasuulku sala allahu alayhi wasalam salaatu leysha siduu ilaalinayay iyo sida salaadiisu ay u dheerayd waa taa caaisha lahayd falaa tas'al can xusnihina wa tuulihina soo maaha salaadaa dheer buu tukanayay waa ta kale ee xadiidkani wuxuu daliilu yahay labada rukni ee kale ah sujuudda iyo rukniga ictidaalka marka rukuucda kor looga tooso in aada iyo aada loo dheeraynayo rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu aada u dheereeyey sida arkaantaa kaleba loo dheeraynayo wa can jaabirin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi su'ila waxaa la weydiiyey rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam ayu salaati afdalu salaada teebaa ugu fadli badan macnuhu wuxuu yahay ayu salaati e ayu acmaali salaati afdalu camalada salaada teebaa ugu fadli badan qaala wuxuu ihi tuulu lqunuut taagnaanta dheer tuulu lqunuut taagni dheerada macani taagni dheerada in badan la taagnaado rawaahu muslimu almuraadu bilqunuuti alqiyaamu weeyi oo alqunuut luuqada iyo qur-aankaba macaani kala duwan buu ugu soo arooray xadiidkana hadda waxaa loo jeedaa qunuudka qiyaamkaa looga jeeda markaa tuulu lqunuut ay tuulu lqiyaam weeyi waxaa laga qaadanayaa halkaa salaada fadliga badan inay tahay ta taagnaanteedu ay ugu dheer tahay waayo intan la taagan yahay qofku dee iskama taagna soo maaha qur-aankiibuu akhriyaya shakina kuma jiro qur-aankan qofku akhriyayo caawo oo dhan ee inta badan uu ku raagayo fadliga iyo wanaagga laga helayo shaki kuma jiro iyo inuu yahay afdalu dikr sidaa awgeed baa sifada rasuulka sala allahu alayhi wasalam salaadiisu ay lahaydna taasay ahayd oo waa kaa inta badan badan taagnaanaya inta la akhriayo baqaro oo dhan iyo nisaa oo dhan iyo ali cimraan oo dhani waa inteen leeg waa taagnaan dheer dheer dheer dheer wacan cabdillaahi bni camr bni lcaasi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi axabu salaati salaata loogu jecel yahay ila allahi ilaahay xaggiisa salaatu daawuuda weeye waxabu siyaami ila allahi siyaamu daawuuda weeye kaana wuxuu ahaa yanaamu mid seexda nisfa leyli habeenka nisfigiisa barhkii buu seexan jiray wayaquumu uluahu uludkiisa ayuu kici jiray saddex daloolow daloolkiisa dambe wayanaamu sudusahu haddana suduskiisana uu seexan jiray lix marka loo qaybiyo daloolka dambe wayasuumu wuu soomi jiray yowma maalin wayufiru yowma maalinna wuu afuri jiray mutafaqu calayhi xadiidkan horeynu usoo marayo cabdillahi bn camr bn lcaas markii rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu waaninayay ee loo sheegay inuu habeenkii o dhanna salaad u taaganya maalin o dhanna sooman yahay waa waanadiisii oo si cajiib la sheekhu riwaayaadka xadiidka waa kii xagga hore ugu soo markaa waxa weeye ururiyey ee meel ku jamciyey waxaa markaa laga qaadanayaa rasuulkeenna sharafta leh sala allahu alayhi wa aalihi wasalam salaadan markaa salaatuleyshan uu tukanayo iyo siduu u ilaalin jiray wuxuu kaga dayanayay ambiyadii hore iyo rusushii hortii ilaahay soo diro nebi daawuud uu ka mid ahaa waayo ilaahay baa qur-aanka ku faray ulaa'ika aladiina hadaahum ullahu fabihudaahu muqtadih fabihudaahu muqtadih ilaahay baa yidhi jala wacalaa hanuunkooda ku dayo markaa sidaa iyaguba ay u cibaadaysanayeen ayuu rasuulkeennuna sala allahu alayhi wasalam isaguna u cibaadaysanayay waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkan boorin dadka lagu boorinayo saalixiintii iyo ambiyadii ilaahay soo dirtay iyo dadkii wanaagsanaa ee dadaali jiray inay ku daydaan qaala وعan jaabirin radي الlahu عanهu qaala samictu rasuul الlahi salى الlahu عalayhi waslama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh ina fi leyli abeenkii waxa ku jirta la saacatan saacad baa ku jirta saacaddaasoo laa yuwaafiquhaa aanu waafiqin rajulu nin aanu waafiqin ninkaasoo muslimu muslime yas'al اllaha tacaalى khayra isagoo ilaahay isagaa sarreeyo weydiisanaya khayran khayr weydiisanaya khayrkaasoo min amri dunya arinka adduunyo ah arrin adduunyo ahaaday walaakhirati iyo mid aakhira ilaa hadduuse weydiista ilaahay acطaahu iyaahu wuu siiyaa ilaahay wadaalika kaasina kula leylati habeen kasta weeye rawaahu muslim waxaynu hore u soo maray ikhwaani maalinka jumcaha inay ku jirto saacad saacatulijaabe ahi khilaafka ku jirana waynu yar ishaaray waxaana loo badan yahay baynu idhi saacaddaa maalinka jumcaha ugu dambaysa inay tahay xadiidkani laakiin wuxuu tilmaamayaa habeenkii saacad baa isagana ku jirta saacatulijaabe ah saacaddani jimcahoo keliya kuma gaarahe habeenada qaarna kuma gaarahe waa habeen kaste horta halka ta maalinta ay maalinka jimcaha un he ku gaarka ahay waa ta kale taasi way yarayd oo rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam sida saxaabigu inoo sheegay inay wakti yar oo kooban tahay laakiin saacaddan habeenka iyada sidaa laguma sheegin way ka badan tahay saacaddani haddaba waa tee xadiidkani ma sheegin saacad gaara laakiin wallaahu aclame saacaddani waa niska dambe habeenkii niskiisa dambe waa uludka dambe waana waqtu nuzuuli rab jala wacala in allaha yanzilu kula leylati ila samaaءi dunya xiina yabqa uluثu leyli اaakhir yani waa uluثu leylkaasi weeyi habeenka qeybtiisaasi dambe weeyi waayo waktigaasaa ilaahay markuu soo degay ilaa samaai dunya uu soo dego u idhaahdaa man yasأalunii fauciyahu man ystakfirunii faakfira lahu waayahay waayahay marka waktigaasi weeye qofka waktigaa waafaqa ee ilaahay jala wacalaa barya ee khayr weydiista shar hadda lama odhan dalika fadl اllahi waraxmatih khayr ilaahay weydiista mid adduunye ha ahaada ama mid aakhira ilaahay wuu siinaya wuu ka aqbalaya sidaa awgeed baa habeenka niskiisaa dambe waa wakti ay tahay dadka mu'miniinta ah inaanay dayicin habeenkii niskaa dambe gaar ahaan waktiga suxuurtaa aada iyo aada waa in loo ilaashado ahlu jannaha waa waktiga ilaahay ku ammaanay istikfaarin ay la iman jireen asaabiriina wاsaadiqiina wاlqaanitiina wاlmustakfiriina bilasxaar waayahay aayaddii kalena kaanuu qaliila min aleyli maa yahjacuuna wabilasxaari hum yastakfiruun waa waktigaas sidaa awgeed baa waxau idhi alimaam abubakr adarduusiyu adarduushiyu raximah llah kitaabkiisa la idhaha adducaa alma'huur wa aadaabuhu wuxuu idhaahdaa waladii yukhtamu bihi lbaabu anahu laysa bifaqiihin man kaanat lahu ilى اllahi xaaja uma naama canha fi اlasxaar waxaa baabka lagu khatimayaa faqiih ma aha qofka dan leh ee ilaahay jala wacalaa doonaya inuu wax weydiisto ee rabbigii u baahan ee qof aan baahnaynna maba jiro dabadeeta waktiga suxuurta ka seexda waayo waktiga alasxaar waa waktiga ducada la aqbalo waay habeenkii oo dhanna qofku inuu dadaalo weeye وعn أbي هurيرaةa رaضي الله عanه أن النبya slى الله عليه وسلم qاala wuxuu hi إda qaama أxadكم midkiin marka uu kaco min aleyli habeenkii min aleyli ay fi leyli habeenkii falyaftatix الصalaaةa salaada ha ku furfurto birakcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni khafiif ah oo fudfudud ha ku furfurto rawaahu muslim muslim baa wariyey waaya وعن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tidhi kaana rasuul الlahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa salى الlahu عalayhi wasalam إidaa qaama min الleyl abeenkii marka uu kaco iftataxa salaatahu salaadiisa wuxuu ku furfuran jiray birakcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni khafiifa ayuu ku furfuran jiray rawaahu muslim wuxuu markaa ku tilmaamayaa riwaayadaa hore amarka sheegaysa muslimbaha wariya alimaamu اlalbani inay shaad tahay markaa waxa suganina uu yahay markaa ficilka rasuulka salى اllahu alayhi wasalam waxaanuu rasuulku u samayn jiray inuu labadaa ragcadood ku furfurto isagoo naftiisa tanshiiinaya ilan qofku wuu hurday soo maaha hurdadana waa lagu kala daataa dee qofku wuu ku caajisaayo waa wakti uu iska raaxaysanayo qofkuna marka uu salaatuleyshii gala ee uu isa soo taagay ilaahay uu hor joogsado waxaa la doonayaa inuu firifircoonaado oo uu salaada ku khushuuco oo qur-aanka macaansado soo ma aragtid oo ilaahay jala wacalaa hortoogsigii inuu hor taagan yahay uu soo xaadirsado marka labadan ragcadood ujeeddadeedu waxay ahayd inuu maaragtay naftiisa ku tanshiid ku tanshiidiyo ku nashaad iyo firifircooni geliyo waxyaabo kalena rasuulku uu samayn jiray sala allahu alay wasalam oo marka hore uu cadeeyan jiray oo haddii allaba kuu roon yahay aayaadkan ugu dambeeya suuratu aali cimraan ayuu akhriyi jiray soo ma aragti wejigo ayuu gacanta marin jiray labadan ragcadood buu tukan jiray waxaasoo dhamme wuxuu ka horreysiin jiray maxay salaatuleysha si naftiisa uu firifircooni geliyo وعنها رضي الله عنها قالت waxay tihi كاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إdا فاaتته الصلاة wuxuu rasuulka ilaahay ahaa marka ay salaadu ka tagta min الleyli habeenkii min wajacin xanuun daraadii a uga tagtaa u غayrihi ama غayrkii صalىa wuxuu tukan jiray min النahaari maalintii ثintay caشhaرaةa rakcة laba iyo toban ragcadood ayuu tukan jiray rawaahu muslim muslim baa صaxiixa ku wariyey markaa xadiidka bacdu ahlilcilmi waxay u deliishadeen witrigii in la qallayn karo oo qofka cudurdaar uu witrigu ku dhaafay inuu qallayn karo waay ha yeeshee iyadoo witrigeediiya la iman maayo eh koob iyo toban hadduu tukan jiray laba iyo toban buu sidaa uga dhigaya bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin maya ee mar haddii ay tagta lama qallaynayo oo haddaa rasuulku salى اllahu alayhi wasalam muxuu salaadan ula imanayey waxay leeyihin wuxuu ula imanayey camalkaa habeenkii dhaafa ee habeenkii uu samayn jiray ayuu doonaya inuu maalintii la yimaado dee si khayr loogu qoro ilaahay baa yidhi wahuwa aladii jacala leyla wاnahaara khilfata liman araada an yadakara aw araada shukuuran walow qallabayaanay noqone laakiin dee khayr bay u noqonaysaa waa salaadu ilaahay jala wacala ugu dhowaaday inaanu qalayna waxa u daliila bay leeyihin waa kan koob labayo toban tukaday hadduu sideedii u qalayn lahaa koob iyo toban buu tukan lahaa si kastaba ha ahaatee qofka habeenkii cudurdaar ay ku dhaafto inuu salaadaasi la yimaado ama qalaha lagu magacaabo ama salaad kaleba ha iska noqoto ilaahay ugu dhowaanayo eh waa sunnadii rasuulkeenna sala allahu alayhi wasalam وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام qofka ka seexda can xisbihi xisbigiisii qofka ka seexda waa qur-aanka intii uu ka akhriyi jiray habeenkii ama maqra ha noqdo ama jis ha noqdo ama ha ka badnaado ama xisbi ha noqdo intii habeenkii uu ka akhriyi jiray ee u go-nayd ee salaada tusaale ahaan uu ku akhriyi jiray ama uu dee akhrisan jirayba ama waxa weeye ee salaadii uu tukan jiray aw can shayin minhu ama wax ka mida ka seexday xisbigiisa ah oo faqaraha uu akhriya fii maa bayna salaati اlfajri wa salaati الظuhri salaada subax iyo salaada ظuhur inta udhaxaysa akhriya xisbigiisii habeenkii uu ka seexday kutiba waxaa loo qoraa lahu isaga kaanamaa qara'ahu inuu sidii u akhriyay oo kala milaynila habeenkii rawaahu muslim sidii habeenkii uu akhriyey oo kale ayaa loo qoraayo waxa weeye ajar ahaan la siiya waayo ogaanugamuu tegina wuxuu uga tegay maxay hurda ayuu kaga tego cudurdaar baa markaa uu ku dhaafay markaa cudurdaar markuu ku dhaafee dabeetana uu la yimi gelinkaa hore waa loo qorayaa ajarkiisi wey waxaa xadiidka laga qaadanaya haddii duhurka ay la gaadho inaanu markaa ajarkaasi aanu dee yeelanahayn ee waa gelinkaa hore inuu ka gaadhsiiye mar haddii hurdo ay kaga tagto labadaa xadiidba hore aynu usoo maray وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله إلهي هون حريست رجلا قف قام استاغا من الليل في الليل هبينك استاغا آه نمبا الليل لكن ننكو كلمة هوين دون ويسو قليس آه عفوا هوين دون ويسو سعطابا رحم الله إلهي هون حريست رجلا قام من الليل هبينك استاغي oo markaa jumladani lafdigeeda marka la eego waa lafdu lkhabar macnaheedu laakiin waa waxa weeye waa macna ducaa ama waa inshaa'iya marka waa jumladaha la yidhaahdo khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan raxima allahu ilaahay ha u naxariisto inuu u naxariistoo kalaa laga soo qaado sidana ablaqa rajula nin qaama min alleyli habeenkii kacay oo fasallaa tukaday oo waa'iqada toosiyey imra'atahu haweenaydiisiina toosiyey fa in abad hadday diidda nadaxa ku rusheeyey fii wejihaa wejigeeda almaaa biyo ku rusheeyey kaa ilaahay ha u naxariisto uu u duceeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalama raxima allahu ilaahay ha u naxariista imra'atan haweene qaamad kacday min alleyla fi leyla habeenkii oo fasalla tukatay waa'iqadad toosisay zawjahaa saygeeda toosisay fainaba hadduu diidana nadaxad ku rushaysay fii wejihi wejigiisa almaa biyo ku shubtay rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix abu daawuud baa ku wariyey sanad صaxiixa waay marka xadiidkan horta waa xadiid sugan oo alimaamu اlalbaniyuna uu صaxiixinaya laakiin sheekh saliim oo kale xasan buu ku tilmaamaya maxamed ibnu cajlaan baa sanadkiisa ku sugan buu odhanaya waana saduuq weeye waa xadiis sugan weeyaan waxaana laga qaadanayaa xaasasku ninka iyo haweenaydiisu inay isu kaalmaystaan qiyaamuleylka oo ay isballansadaan oo kolba mid la kiciyo kolba kii kacaa ka kalena uu kiciyo arrintaa inay sameeyaan oo khayrkaa ay isu kaashadaan iyo salaatuleyshaasina way uga ajar badanaysaa way uga wanaagsanaanaysaa midkood intuu kaco inuu tukado oo iska seexdo waa arrin aada iyo aada u muhiima markaa dumarkana la baro lagu tababaro iyagana la kiciyo iyaguna markaa ragga ay kiciyaan biyaha wejiga lagu rushaynayaana maxay faa'iideynayaan qofkiibay luladii iyo hurdadii ka baabi'inayaan oo imanka adoo luloonaya ama hurdo haddii aada fool dhaqato ama weysaysato dee luladii way kaa duulaysaa soo maha markaa biyaha wejiga lagu rushaynayaa faa'iidadaasay keensanayaan wa canhu ay wa can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey iyo wa can abi saciidin abi saciidna waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaaye siyaaqan oo kale had iyo jeer horena waynu usoo marray haddaad aragta laba mid weeye ama isku majlis bay fadhiyeen oo xadiidka labada saxaabiba way wada wariyeen oo intuu kani sheegay buu haddana kana sheegay sidaasaa deetana raawigu u leeyahay kan iyo kanba waxa laga wari ama raawigaa labadooda mid walba gaar uga maqlay oo deetana isagaa ayaa jamcinaya oo raawigu isagaa meel isugu keenay oole kaana waan ka wariyey kanna waan ka wariyey inuu rasuulka sidaa ka wariyey sala allahu alay wasalam labadaasiba waa iska suuragal qaala inay yidhaahdeen baa laga wariyey qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa ayqada arajulu ninku hadduu toosiyo ahlahu ehelkiisa min alleyli ay fi leyli habeenkii oo fasallayaa ay tukadaan aw sallaa ama uu tukado mid waliba ragcatayni laba ragcadood jamiican dhammaantood oo ama maaragtay mid waliba gaarkiisa ha u tukada laba ragcadood ama ha iskuba xidhaane laba ragcadood ay tukadaan kutiba waxaa lagu qoraa fi daakiriina ay fi jumlati daakiriina wadaakiraat ragga ilaahay jala wacalaa xusa ayaa isaga lagu qoraya iyadana dumarka ilaahay xusa jala wacala rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiis saxiixa weeye addaakiriina wadaakiraatna waa kuwa ilaahay ku sheegay suuraddaasi axzaab wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraati acadda allahu lahum makfirata waajra cadiima haddaba waa laba ragcadood oo keliya way istoosiyeenoo deeta laba ragcadood oo qulay tukadeen addaakiriina wadaakiraat baa lagu qoraya marka salaada habeenkii in lagu dadaaliyo in weliba xaasasku arintaasi ay isu kaashadaan wanaaggeeda halkaana laga qaadanaya وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسuلku وuxuu i إذا نacس أحadكم midkiin marka uu ku luloodo في الصaلاaةi saلاada dhexdeeda فalyرqd ha iska seexdo حatىa يذهبa ilaa uu ka tegayo canhu isagaana muhurdado فإنa أحadكم maxaa yeelay midkiin إidaa صaلى hadduu tukado wahuwa naaئm isagoo luloonaya lacalahu waxaa laga yaabaa yadhabu inuu ku taga ystakfiru ee yadcuu inuu ducayso oo macnaa yastakfiru halkan waa yadcu sida qaadi ciyaadba qaadi ciyaad ay ka soo rareen culimmadu waay waxaa dhici karta inuu isidhaahdo ducayso oo fayasubu nafsahu naftiisa dabadeeto habaaraba ishabaaro ayaa dhici karta mutafaqu calayh markaasi aanay taasi u dhicin haddii uu luloodo ha iska seexdo oo marka uu lulo baxo ha tukado ilaahay jala wacala ay sartaagu ta kale habeenkii markan la tukanaayo maxaa laga doonayaaba munaajaad iyo khushuuc iyo qofku inuu waxa weeyaan wax badane ay ku soo xaadiraan qalbigiisa soo maaha qofka hadduu lulaysay uu dhacdhacaayo dee arrimahaasi ma suuro gelayaan oo meesha ma soo gelayaan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam idaa qaama axadukum min alleyl midkiin habeenkii marka uu koco ee uu istaago oo fastacjama alqur'aanu qur'aanku uu ku xidhmo calaa lisaanihi carabkiisa oo falam yadri aanu garanin maa yaquulu wuxuu leeyahay falyadajic ha iska jiifsado ha iska seexdo rawaahu muslim kanna wuxuu tilmaamayaa marka intuu habeenkii kaco dabeetana uu luloodo ee qur-aanka iskaga darmade wuxuu leeyahy uu garan waayo ya fastacjama alqur'aanu calaa lisaanihi qur-aanka carabkiisii ku xidhme ee uu maaragta ka saari kari waayo kolkaa ha iska seexdo marka labadan xadiid midna wuxuu sheegaya markuu qur-aanka kala saari waayo midna wuxuu sheegayaa waxa weeye markuu dee luloodo ee uu is idhaahdo waxa weeyaan wax kalaaba dee ku hadli doontaa ha iska seexdo xadiid kalena hore aynu usoo marro isna tilmaamayo qofku markuu daalo ee uu taagnaanta ku daalo maaragtay waxba inaanu xadhig iyo wax la mida xidhan ee uu isaguna iska nasto baabu istixbaabi qiyaami ramadaana wahuwa taraawiixu wuxuu baab u yahay sunnaynta la suneeyey qiyaami ramadaana ilaahay jala wacalaa in laysu taago bisha ramadaan dhexdeeda salaad laysu taago wahuwa qiyaamu ramadaankaasina taraawiixu taraawiixda weeyi walaa waktigu gaadho halkaasaynu daynaynaa سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك